أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ أبو بكر بن محمد شضى رحمه الله تعالى فصل في المفضرات فصل هذا متكني فاصل مدوح كلا ساره في المفضرات وحيالها قفك الصائم كأفريه oo soomka ka buriya ayuu u baab yahay sheekhu bacdamaa soomka axkaamtiisii uu inoo soo hadal hayey halkan wuxuu ka gudageli doonaa axkaamu almuftiraat waxyaalaha qofka sooman soomkiisa ka burin kara almuftiraatu waxyaalaha afuriya qofka sooman arbacatun afar wey bimacnaa arbacatu anwaac ayuu ula jeedaa afar qaybood wey ilaa afar qaybood ayaa qofka sooman soomkiisa burin kara awaluhaa awalu larbaca afartaas waxaa ugu horeeya kullu caynin cayn kasta shay walboo cayn ah cayntaasoo wasalad gaartay min manfadin makaanu duleel xaggiisa ka gaartay manfadkaasoo maftuuxin la furay ila aljawfi dhexda loo furay oo caloosha loo furay wadaalika kalxalqi dhuuntii oo kale wa baatini aluduni dhegta gudaheedii oo kale sheekhu wuxuu soo hormariyey waxyaalaha mufdiraadka ah oo qofka sooman soomkiisa burinaya wuxuu yidhi waa kullu cayn cayn kasta weeye wax walba oo ishu qaban karto cayntaasoo wasalad gaartay min manfadin makaanu duleel makaan furan oo duleela xaggiisa ka gaartay manfadkaasoo maftuuxin la furay ila aljawfi gudahana gaartay waa dhexda caloosha gaartay ulajeeddada sheekhu uu leeyahay waxaa weeye shay caynahoo ishu qaban karto marba hadduu gudaha u daadego weliba shaygaa caynta ah meel manfad ah oo ewelba ilaahay subxaanahu wa tacaala si khilqiyan oo abuuris ah uu qofka jirkiisaba ilaahay uu ka duleeliyey meeshaa qofka jirka ah ka duleesha oo ilaahayba ugu tala galay meeshaa haddii ay wax ka galaan shaygiina gudaha uu gaaro qofkaas soomkiisii waa buray sawaa'un kaana muctaadan aw hayra hayra muctaad ha noqdo shaygaasi shay in la cuno caado loo leeyahay ama ha noqdo shay in la cuno aan caado loo lahayn masalan dhagax oo kale dhagax yar oo kale ayuu qofkii laqay dhagaxa in la cuno caado looma laha hadduu doono dhagaxba ha noqdo wax la cuno shardi ma aha hadduu doono qoraba ha noqdo qore hadduu laqoo kis yacni kas uu u laqo qofkii oo isagoo caalimahoo og inuu soomka burinayo si camdiahoo ulajeeddo ahoo kasa hadduu u laqo qoray xataa soomkii wuu ka buray marka min manfadin maftuux duleel furan shaygu inuu marka horeba uu kaa galo waa shardi manfad maftuux la yidhi maxaa baxay haddii shaygii gudaha uu u dhaadhacay laakiin meel duleesho ilaahay subxaanahu wa tacaala si abuurisba qofka uusan markii horeba aan ka duleelin hadduu shaygii uu ka gaaray meel aan duleelin oo maalan bini aadamkii a khasab ku duleeliyey markaasuu shaygii gudaha u dhaadhacay kaasi soomkii burin maayo tusaale ahaan waa cirbaddii oo kale maalan qofkii isagoo sooman ayuu wuxuu rabaa inuu isduro qofkii isagoo sooman ayuu wuxuu rabaa inuu isduro waa isduri karaa soomkiisiina waa saxiix leanna waxaa weeye cirbaddu maalan tusaale ahaan haddii sinta lagaa siinayo cirbaddii sinta haddii lagaa siinayo sintu ma duleesho meel manfadahoo duleesho oo ilaahay duleel ugu tala galay oo ka duleeshaahay ma jirto cirbaddu iyadaa qasabay ku duleelin meesha meesha haddii qasab lagu duleelinayo oo sidaa shaygii daawadii ay gudaha u gaartay soomkii waxba uma dhibayso mana burinayso shayga hadduu gudaha u dhaadhaco oo soomka burinayo waxaa shardi ah inuu horay meeshu ay u furnayd meel hore u duleesho hore u furnayd inay ahayd ayaa shardi ah maalan sankii oo kale afkii oo kale dhegahoo kale haddii wax lagaaga shubo markaas way marka soomka u buray waxaa kaloo la mid a cirbadahan loo yaqaano ibar ataqdiya ibar ataqdiya yacni cirbadaha yacni faleenbada oo kale ibaru taqdiya waa faleenbada oo kale qofka isagoo sooman yacni faleenbo wuu qaadan karaa daawo ahaan faleenbo wuu qaadan karaa leannahu faleenbadii qasabaa meesha lagu duleelin mooye ma aha meesha laga siinayo sankii duleelay oo kale looga shubi maayo afkii hore u duleelay looga shubi maayo dhegtii hore u duleeshay looga shubi maayo waa wax qasab loo duleelinayo waxyaalahaasoo dhan soomkii ma burinayaan meesha hore u duleeshay maxaa ka mid ah wadaalika kalxalqi dhuntii oo kale dhuntii oo kale qofku waxbuu ka laqay guduhu wixii u daadegeen soomkii wuu buray wa baadini luduni dhegta gudaheedoo kale dhegtuu daawo isaga shubay soomkii waa ka buri dhegta ayuu daawo isaga shubay ama dabadii meeshii duleeshay meesha uu ka saxaroon lahaa ayuu daawo isaga shubay soomkii waa buri meelaha hore u furnaa hadduu qofka saa'imku wax isaga shubay haaniiha haani alumuur arrimaha soomka buriya midkoodii labaad alistiqaa'atu ismatajinw ismatajinw qofkii inuu ismatajiyo oo kas uu isku matajiyo hadduu qofkii isagoo sooman uu kas isku matajiyo soomkiisii wuu buray wa hiya istiqaa'ada ismatajinta an yatacamada qofku waa inuu u qasdo ikhraaja alqay'i matagga soo saaridiisii inuu qofku u qasdo haadaa kani bikhilaafi maa low halabahu bikhilaafi maa low halabahu asaa'ib qofka sooman hadduu ka adkaado khilaafkeedu ahaaday alqay'u mataggu hadduu ka ahaado uu ka adkaado khilaafsan falaa yufdiru qofkii saa'imka ahaa kuma afurayo markaas matagga haddii mataggu uu ka adkaado qofkii uu soo diriqsado kuma afurayo ulajeeddada waxaa weeye qofkii matagga labaa loo kala qaaday haddii qofku matagga asagu iska keenay soomkiisii wuu buray ama hadduu mataggu uu ka soo fakaday matagii qofkii iskama keenine matagii wuu ka adkaadoo wuu soo diriqsaday matagii wuu ka soo fakaday soomkii markaas ma burayo marba haddii matagii uu ka soo fakaday waman halabahu alqay'u nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii mataggu uu ka soo fakadou ka adkaado soomkiisii ma burayo xadiis macnihiisu sidaas ahaa ayaa nabigeenna ka sugnaaday sala allahu calayhi wasalam haaliثuhaa haaliثu اlumuur arrimaha midkooda saddexaad oo soomka burinaya alistimnaa'u mani iska keenidu qofku ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo hadduu mani iska keeno soomkiisii waa buray wa huwa istimnuhu istinzaalu lmaniyi manida soo dejinteediiu biyadihi gacantiisa qofku uu manida isaga soo dejiyo waa qofku inuu gacantiisa mani isaga keeno soomkii uu ka buray soomkii uu ka buray ama ha noqdo nin ha noqdo ama haweeney ha noqdo habka uu markaa gacanta isaga keenayo ha noqdo isaga gacantiisii ha noqdo yacni xaaskiisii oo isagu qabay gacantiidii ha noqdo mar walba biayi dariiqa biayi dariiqa ha noqdo qofku hadduuba manidii iska keenay soomkiisii wuu ka buray aw amase bimubaasharatin aw bimubaasharatin ama taataabasho uu manidii isaga keenay waa la mubaasharadayoo qofka xaaskiisii xaaskiisii uu taataabanayey isagoo taataabanaya xaaskiisii ayaa manidii ka yimid ama gabadhii sawjadii nafteedii ayaa manidii ka timid iyadoo ninkeedii taataabanaysa ayaa islaantii iyadana waxaa ka yimid manidii soomkii waa buray aw amase taqbiilin ama dhunkoosho manidii uu isaga keenay aw amase taqbiilin ama dhunkoosho uu manidii uu isaga keenay bilaa xaa'ilin mubaasharadaas iyo dhunkooshadaasoo bilaa xaa'ilin wax u dhaxeeya la'aantiis ahaaday iyadoo ninkii iyo haweenaydii isqabay iyadoo wax maro ah iyo wax u dhaxeeya aysan jirin ayay isdhunkoodeen ama ay istaataabteen sidaasaa manidii ay ku timid bilaa xaa'ilin la yidhi maxaa baxay waxa baxay haddii maro ay u dhexayso oo ninkii islaantiisii u taataabtay iyadoo mara u dhexayso mare hadday u dhexayso soomkii kama burayo walow xataa manidii ha ka timaado marba haddii mara ay u dhexayso kama burayo khilaafi maa low kaana daalika bixaa'ilin falaa yufdir ma burayo maa lam yaqsid hadduusan ula qasdin ikhraaja almaniy laakiin haddii mar ay u dhexayso ulajeeddadiisuna ay tahay inuu biyo iska keeno oo sidaa manidii ay uga timid maradiiba haba u dhexayse soomku waa ka buri hadduu ula qasday inuu manida iska keeno hadduu manida inuu iska keeno ula qasday mara haba u dhexaysee soomkii waa ka buri laakiin maraa u dhexaysa mana ula qasdin inuu mano iska keeno soomkii kama burayo marka bilaa xaa'ilin bikhilaafi nusuuli اlmaniyi binafsih haadaa kan aanu soo sheegnay bikhilaafi nusuuli اlmaniyi manida soo degitaankeedii khilaafsan binafsihi nafsaddiisa manidii uu ku soo dego isagii xaas isagoon taataaban oo manidii aan iska keenin manidiyaa qofkii ka soo daadatay manidii ayadaa iska timidba manidu hadday iska timid oo qofku uusan iska keenin soomkiisii ma burayo soomkiisii waa saxiix aw amase binadarin ama fiiro manidii ay ku soo degtay islaantiyaa nin fiirisay maniyaa ka timid ama ninkiiyaa haweenay fiiriyey maniyaa ka timid soomkii waa saxiix ma burayo aw amase fikrin ama feker manidii ay ku soo degtay ama ninkii haweenayu maskaxdiisa iyo caqligiisa uga fekeray caqligiisa iyo maskaxdiisa wuxuu uga fekeray haweenay isagoo fekerkii sidaa ugu mashquulsan ayaa manidii ka timi soomku ma burayo ma burayo marka hadduusan waxba taataaban ee maskaxda iyo fikir keliya ay tahay soomkii ma burayo aw amase ixtilaamin ama calwasaad isagoo riyoonayo iska hurdaya waa hurdayay ninkii ama haweenaydii waa hurdaysay waa ku riyooday arrimihii jimaacii iyo haweenkii iyo shu-uuntoodii ku ru'yooday ninkii ru'yadii isagoo hurdayaa sidaa manidii uga timi fa innahu shaksigii laa yufdiru ma afurayo markaas qofkii markaas ma afurayo oo soomkii waxyaalahaas oo dhan ma burinayaan waxyaalahaas oo dhan ma burinayaan marka istinzaalulmani manida sideedaba qofku inuu gacanta isaga keeno waa xaaraan sawaa'un kaana saa'iman aw hayra saa'imin ama qofku ha soomanaado ama yuusan soomanaanin xaaraan wey qofka haddii shahwadu ay ka adkaato oo maalan xaas uusan lahayn shahwadu hadday ka adkaato xaas uusan lahayn ama haweenaydii shahwadu ay yacni dhibto dariiq mubaaxuu sameeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam uu jideeyey oo shahwada lagu xakamayn karo dariiqaa uu sameeyey nebigu sala allahu calayhi wasalam waxaa weeye waman lam yastadic facalayhi bisawm waman lam yastadic facalayhi bisawm xadiiskii bukhaariyo muslim ay warinayeen yaa macshara ashabaab man istadaaca minkum albaa'ata falyatazawaj fainahu agadu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastadic facalayhi bisawm fainahu lahu wijaa wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qofkii guur awood u leh ha guursado waman lam yastadic qofkan guurkii awood u lahayna facalayhi bisawm ha soomuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam fa innahu lahu wijaa soomkaasaa shahwadiisii goynaya uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam qofka marka dariiqa sharciga ah oo nabigu uu jideeyey sala allahu calayh wasalam waxaa weeye qofku haddii shahwadu uy ka adkaato inuu soomow saasuu sunneeyey nebigu sala allahu calayh wasalam ama haweeney ha noqdo ama qof raga ha noqdo shahwadu hadday ka adkaato dariiqa soomka soomkaasaa marka ajirna wuu ka heli daawona way u noqonay soomku daawona waa u yahay oo shahwadii ka adkaan rabtay waa u daaweynah waa u xasilinaa ajirna waa ka heli ilaahay ridihiisa subxaanahu wa tacaala laakiin qofkii inuu manidii yacni gacantiisa uu isaga keeno sida dhallinyarada qaarkood ay samaynayaan oo kale taas waa xaaraam qadcan waa ku dembaabi qofka hadduu sidaa sameeyo waa ku dembaabi liannahu waxaa weeye dariiqa sharciga ah ee nebiga sala allahu calayh wasalam uu jideeyey waa dariiqaas soomka ah dariiq kale ma jiro raabicuhaa raabicu lumuur arrimaha midkooda afaraad aljimaacu jimaacu dadkii fasaadka yacni xilligan hadda la gaaray waddamadaas yacni waxay sameeyeen waddamada gaalada haweenaydii waxay u sameeyeen waxay u sameeyeen aaladii ragga wax u eg oo kale markaasi waxay leeyihiin shahwadu haddii ay ku qabato aaladdaa ragga ah waxay leeyihiin isticmaal oo wax caag oo kale ah aaladdaas raggaa isticmaal sidaan shahwadii isaga keen waa xaaraan waxaad arkii yacni haween yacni muslim ah oo kale oo waxyaalihii dhaqankii gaalada oo kale qaatay oo ficilkaas oo kale samaynayo marka xaaraan wey ninkiina waxay u sameeyeen wax caag oo kale ahoo cawradii dumarka oo kale ay u sameeyeen markaas waxay leeyihin waxaa shahwada isaga keen marka waxaa weeye qofka gaaladu sideedaba islaamka waxay ugu tala galeen mar walbaba inay burburiyaan qofkana marka ugu dambaysa ay soo dhigaan diin la'aan marba qodob siday diinta uga saarayaan marka dambe waxay soo dhigayaan qofkiiyo diin la'aana oo xoolahaas oo kale iska ah xoolahaas oo kale isagoo iska ah ayay soo istaajinayaan qofka marka waxyaalaha noocaas oo kalea waa xaaraan mar walbaba raabicuhaa raabiclumuur arrimaha midkooda afaraad oo soomka burinaya aljimaacu jimaaci wey waa kulankii raggii iyo dumarkii haweenaydii iyo ninkii isqabay inay isjimaacaan jimaacaas isaguna soomka waa burina mubdil wey bitagyiibi alxashafati xashafadii xashafada waa maxalulkhitaan waa meesha ninka ragga laga gudo ayaa waxaa la yidhaha xashafa meesha xashafadahay gudniinka ah maxalul khitaankaas gelintiisii fii farjin farji dhexdiisa la geliyo waa taswiirun liljimac jimaaciyuu rabaa inuu kuu suuradeeyo wa huwa jimaacu bitagyiibi alxashafati xashafada gelinteedii fii farjin farjiga dhexdiisa la geliyo ahaada xashafadii haddii farji la geliyo bis soomkii waa buray soomkii meeshaasuu ku buray sida kitaabkeennii safiinahaanu ku soo qaadannana waxaa markaa qofkaa waajib ku noqonaya kafaara kafaara waajib ku noqonayo laba bilood oo xiriir ah inuu soomo maalintaana uu dib u soo qadeeyo ayaa waajib ku noqonaya haddii hadda xukuumo sharciga ku camalfalaysa ay jirtana qofkaa waa in la tacsiiro maxkamad in la geeyo in la tacsiiro la canaanto wa shardu lmufdiri shayga wax afurinaya oo soomka burinaya shardigiisii an yafcala waa inuu sameeyo saa'imku hu ay ilmufdir shaygaas soomka burinaya waa inuu sameeyo caamidan xaaluu yahay isagoo u kasay shaygan markuu qofka soomka ka burinayo waxaa shardi ah qofkii inuu kas u sameeyo amaa hadduusan kas u samayn maalan qofkii soomkiiba uu halmaamay markaasuu wuxuu arkay asagoo iska biyo iska cabay biyuu iska cabay biyuu iska cabay waxbuu cunay soomkiiyuu halmaamay kaasi waxba ka dhibi maayo soomkiisii soomkiisii saxiix way qofka hadduu ishalmaamo caaliman xaaluu yahay isagoo caalimana uu sameeyo waxaa kaloo shardi ah inuu caalim yahana waa shardi oo uu og yahay shaygan hadduu sameeyo in soomku uu ka burayo ama hadduu jaahil iska ahaa oo maalan waxaana inay soomka burinayaan maba ogeynoo jaahilu ka ahaa hadduu jaahil ahaa sharcigu waa u cudriyo soomkii markaas ma burayo daakiran xaaluu yahay haddana lisoomi soomka mid xasuusan soomkiina inuu xasuusan yahayna waa shardi hadduu soomkii dhammaaba uu halmaansan yahay ma burayo marka mukhtaaran xaaluu yahay haddana isagoo doortay uu shaygii sameeyo waa inaan lagu khasbin haddii lagu khasboo qofkii qora inta lagu qabto la yidhaaho adigoo sooman yacnii cuntadan cun ama waa lagu dili cuntadaada iska cun si naftaada aad u badbaadiso soomkaagiina waa kuu saxiix soomkaagii waa kuu saxiix leannu shaygu markuu soomka burinayo waxaa shardi ah in qofka asagoo ikhtiyaarkiisa uu shayga u sameeyo ama haddii lagu khasboo naf badbaadis uu shayga u sameeyo u cuno ama uu cabo asagoo naftiisa ku badbaadinayo soomkiisii saxiixu falow akala qofkii saa'imka ahaa hadduu wax cuno aw shariba ama uu wax cabo aw istamnaa ama uu mani iska keeno aw istaqaa'a ama uu ismatajiyo aw jaamaca ama xaaskiisii uu jimaaco naasiyan xaal lisawmi soomkiiba uu halmaansan yahay arrimahaasoo dhan wuxuu sameeyey asagoo soomkii halmaansan aw mukrahan xaaliya asagoo la khasbay ama arrimahaasoo dhan wuxuu sameeyey asagoo la khasbay cuntadii cabitaankii manidii uu iska keenay matagga uu iska keenayo xaaskiisa uu jimaacayo waa lagu khasbay aw jaahilan xaaluu yahay isagoo jaahil uu sameeyey jaahilkaasoo macduuran ee loo cudur daaray jaahilka laba u qaybsamaa jaahil macduur iyo jaahil hayru macduur jaahilkan la leeyahay soomkii ka buri maayo hadduu arrimahan uu sameeyo qofka saa'imkaa soomka ka burinayay hadduu sameeyo asagoo jaahilka ah soomkiisii waa saxiixoo ma burayo marka la leeyahay waxaa shardiga inuu yahay jaahil macduur jaahil loo cudur daaray jaahilka loo cudur daaray muxuu yahay bian kaana qariiba cahdin bilislaam jaahil macduur waxaa loola jeedaa mar dhowuu soo islaamay macluumaad fiican diinta kama haysto macluumaad ku filan diintii kama haysto islaamnimada hadduu soo galay waxba ma oga waxba ma oga kaasoo kale waa loo cudur daari ow nasha'a bimakaanin baciidin can alculamaa ama wuxuu ku soo barbaaray meel culammada ka fog meel culammada ka fog ayuu ku soo barbaaray meel baadiyaahoo qof caalima uusan joogin ama qof culimaa uusan joogin ayuu ku soo barbaaray kaas isagana waa loo cudurdaari jaahil macduur wey waxaa jira jaahil hayru macduur jaahil aan loo cudur daarayn oo jaahilka maalan qofka magaalada muqdisho jooga oo kale ama magaalooyinka la midka ah oo kale culimmadu ay joogaan ama tuulooyinka culimmadu ay joogaan qofkii ku nool oo haddana yidhi waan iska cunaya anigoo soomana waa iska cabbi waxaan u malaynayay inaysan burinayn haddii layska quraacdo inaysan burinayn soomkaan u malaynaya dhahayo ma laga yeelayo kaas soomku waa ka buri xataa asagoo jaahila isagoo jaahila xataa soomkii waa ka buri ama lianna waxaa weeye xilligan waxaaba yarba oo naadir ah in la helo jaahil macduura waa naadir in la helo leanna meel walba culimmadu way joogaan miyigii ha noqdo magaaladii tuuladii ugu yaraan qofaa un jooga qofku cilmi uu ka akhrisan karo ama qofku wuxuu heli karaa wasaa'ilkan hadda cilmiga lagu faafiyo ugu yaraan mimirigu ku soo shuban karaa cilmigii kitaabka safiinaha ayuu mimiri ku soo shuban karaa isagoo geeliisa jooga ama arigiisa jooga ayuu wax walba oo cilmiya meeshiisa ku ogaan karaa leanna waxaa weye ninka geeleydaa maantay mimirigaa cilmigu ka buuxo wax ka badan yacni ka qaalisan ayuu mobilkiisa ku iibsaday geelley maanta aan nin mobil aan lahayn waa yaryaha soomaaliya nin geel ilaalinayo mobil aan lahayn waa yaryah aan soo iibsan mobilkii wuxuu joogaa ugu yaraan afartan dollar uu ka bixiyey mimerigii cilmigii uu ka buuxana waxaa laga yaabaa inuu laba dollar iyo saddex dollar uu cilmiga ku shuban karo leannu marka waxaa weye waxaa naadiraba in la helo jaahil loo cudur daarayo si loo helo soomaaliya looga helo waa naadira waa yarta fa inahu shaniye laa yufdiru fainahu ay اlmadkuur waxaa la soo sheegoo dhan laa yufdiru ma afurinayaan ma afurinayaan qofkii la khasbay ama jaahil ahaa ama halmaamay ma afurinayaan faslu fii anwaaci som faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saaro fii anwaaci sowmi soomka noocyadiisa ayuu u fasaliyay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa soomku inta nooc inta nooc oo soomku uu u qaybsamo soomka anwaacda u qaybsamo waa soon waajiba iyo mid muxaramee xaaraam ah iyo mid karaahiya iyo mid sunno ah intaba sheekhaa faahfaahin doona anwaacu soomi soomka noocyadiisu arbacatun afar wey soomku wuxuu u qaybsamaa afar nooc alawalu kan ugu horeeya almafruud soom la waajib yeelay kan ugu horeeya waxaa weeye waa soom waajib ah wa huwa soomka mafruudka ah la waajib yeelay sowmu ramadaana waa ramadaan soomkiisii ramadaan in la soomo waa waajib qof qaangaar ah oo haddana caaqil oon waalnayn macduur aan ahayn inuu soomo waajibu wa soomu soomkii way soomkaasoo almanduuru ee lagu nadray soom qofku uu ku nadrana isaguna waa waajib oo maalan wuxuu yidhi lilaahi calaya an asuuma casharata ayaam ilaahay waxaan ugu nadray toban maalmood inaan soomo waa waajibuu kugu noqon mar haddaad nadarba gashay waajibuu kugu noqon wa sowmu alqadaa'i soomkii qadaha wey soomkii qado weeye ramadaan qadihiisii ayaa lagugu leeyahay ramadaan qadihiisii ayaa lagugu leeyahay soomkaas isaguna waa waajib wa sowmu soomkii weye soomkaas oo fil kafaaraati kafaara gudyaalka ahaaday soom kafaara guda isaguna waa waajib oo kafaara gudka maxaa ka mid a wadaalika ka kafaarati dihaari waalqatli kafaaradii dihaarka iyo kafaaradii dilka oo kale kafaarada dihaarka maxaa loola jeedaa nina xaaskiisii wuxuu ku yidhi anti calaya ka dahri ummi hooyaday jirkeedii ayaad igala mid tahay u yihi xaaskiisii uu leeyay xaaskiisii wuxuu ku yidhi hooyaday jirkeedii ayaad igala mid tahay u ninku hadduu xaaskiisa sidaa ku yidhaaho oo islaantiina uusan hore ka furinin oo gurigii ay u joogayso dembi weyn u galay kabiir u galay leannau xaaskiisii oo ilaahay u banneeyey ayuu wuxuu ku misaalay ama uu ku shabbahay hooyadiis oo ilaahay uu ka xarimay subxaanahu wa tacaala uu ku shabahay waa kabiirow dembi weyn oo khatarow idan marka qofkaas waxaa waajib ku noqonaya laba bilood oo xidhiira inuu soomo laba bilood oo xidhiira inuu soomo ayaa waajib ku noqonaya kafaaradaasoo kale waxaa la yidhaha kafaaratu dihaar kafaaratu dihaar xaaskiisiina uma dhowaan karo ilaa soomka uu ka soo dhammaystirayo oo labada bilood uu ka buuxinayo uu ka soomayo ma taaban karo xaaskiisii uma dhowaan karo waa cuquubatan calayh cuqubo asaga lagu ciqaabayo kafaaradaasoo kale waxaa la yidhaha kafaaratu dihaar marka soomka noocaas oo kalena waa waajib waalqatli kafaaradii dilka kafaarada dilka iyaduna waajib oo kafaarada dilka maxaa loola jeedaa qof muslima qofkii dilay qof muslima ayuu dilay qof muslima hadduu dilo dembigii kalena waa kuu gooni waxaa kaloo waajib kugu noqonaya inuu qofku kafaaro uu sameeyo laba bilood oo xidhiira haddana inuu soomo laba bilood oo xidhiira inuu soomo ayaa waajib ku noqonaya qofkii qof muslima dilay waajib wey isagana kafaarada iyadana waxaa la yidhaha kafaaratu اlqatli ayaa la yidhaha dadkii maanta waa la iska laayaa mana arkaysid qof soomaya xataa bal wax kale iska dhaafay inuu diyo bixiyo iyo inuu yidhaha hallay qisaaso uu yidhaha iska dhaafe qof dhahayo wardhiigaa laygu leeyahayo oo qofaan dilayoo laba bilood oo xidhiir ahan soomkeedii wadaa ma arkaysid dadkii nufuustoodii waa la iska daciifsaday amarkii ilaahayna waa la iska fududaystay subxaanahu wa tacaala athaani soomka labaad almuxaramu waa soom la xaaraam yeelay waa soon xaaraam ah oo inaad soomtaba aad ku dembaabaysid dembi ah wa huwa soomka muxaramka soomu lciideyn waa labada ciidood soomkoodii labada ciidood in la soomo waa xaaraan waa ciidulfidriga iyo ciiduladxaa maalinta ciidda in la soomo xaaraan wey wa ayaami tashriiqi wa sawmu ayaami tashriiq ayaamu tashriiq soomkoodiina xaaraan wey ayaamu tashriiq ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ciidan la yidhaaha ciiduladxaa saddexda maalmood oo ka dambaysa saddexda maalmood oo ciiduladxada ka dambaysa waa kuwii tobnaadka labiyo tobnaadka saddexiyo tobnaadka saddexdaas maalmooda waxaa la yidhaha ayaamu tashriiq saddexdaa maalmood in la soomo xaaraan wey wa sawmu lxaa'idi haweenaydii dhiigga caadada qabtay soomkeedii wey haweentu haddii ay caado qabto iyaduna xaaraan wey ma soomi karto wanufasaa haweenaydii dhiigga nifaaska qabtay oo umushay oo dhiiggii umusha weli uu ka soconayo weli aan daahirsan iyadana xaaraan wey inay soomto xaaraan wey wa sawmu yowmi shaki maalinta shakiga soomkeeduna xaaraan weeye bilaa sababin sabab la'aan loo soomo yowmu shaki in la soomo sabab la'aan loo soomo xaaraan weeye yowmu shaki maxaa loola jeedaa yowmu shaki huwa yowmu halaaثiin min shacbaan bishan shacbaan oo aan hadda ku jirno oo kale maalintay soddon tahay idaa taxadada annaasu biru'yatih dadku haddii ay ku sheekaystaan bishii waa la arkay waa la arkay walam yuclam man ra'aahu mana la oga ciddii aragtay qiila waqaala qiila waqaala la wadaa mooye waa la arkay bishii oo yaa arkay qof hebel dhihi kartaah ma jirto waa la arkay waa la arkay walam yashhad biha axad qof ka markhaati kacay ma jiro ow amase shahiida waa ka markhaati kacay ow akhbara bihi cadadun ama cadadaa khabray minman turaddu shahaadatuhum ama dad markhaatidooda aan la aqbalayn ayaa sheegay ka cabiidin addoommadii wa fasaqatin dad faasiqiina wa sibyaanin carruurtii fayaxrumu sawmuhu bilaa sabab kaasoo kale waxaa la yidhaha yowmu shaki maalintaa yowmu shakiga ah waa la arkay waa la arkay laysla dhex maray cid aragtoo saxana aan la haynin xaaraan wey maalintaa in la soomo sabab la'aan sabab la'aan la yidhi maxaa baxay waxaa baxay hadduu sabab u soomayo yowmu shaki way bannaan tahay maalan ka qadaa'in maalin qallaah oo ramadaankii hore looga lahaa ayuu rabaa inuu soo qadeeyo ama waa nadar nadarna waa la soomi karaa qadana waa la soomi karaa yowmu shaki wa sawmu nisfi niska soomkiisii wey niskaasoo athaani ee labaad niskaasoo min shacbaana shacbaan ka mid ah bishan hadda aanu ku jirno shacbaan shan iyo tobanka dambe niska haaniga waxaa loola jeedaa waa shan iyo tobanka dambe shan iyo tobanka dambe in la soomo xaaraan wey xaaraan wey in la soomo leanna waxaa weye waxaa xaaraan sharcigu uga dhigayo shan iyo tobanka dambe waxaa weeye qofkii waa daciifi oo cibaadadii shan iyo tobanka dambe hadduu ka bilaabo ramadaankii wuxuu ku dhalanaa isagoo tacbaan oo sii daciifay ayuu ramadaankii ku dhalanaa oo ramadaankii hadhow qiyaamuleylkii iyo taraawiixdii iyo soomkii iyo cibaadadii si nashaad loo firfircooni ah uma gudan karo idan marka shan iyo tobanka dambe ee shacbaan in la soomo xaaraan wey ilaa an yasilahu soomka inuu la xidhiiriyey maahane bimaayo aladii kii qablahu qabla nisfi athaani niska labaad wixii ka horreeyey shan iyo tobankii hore hadduu la xidhiiriyo waa bannaan tahay markaa ow amase yasuumahu ama inuu niska dambe u soomayo maahane lisababin liajli sabab ama sabab jirta inuu u soomayo maahane hadduu shan iyo tobanka hore la xidhiiriyo waa bannaantah oo maalan berri oo kale u bilaabay berri oo kale shan iyo tobankii dambe lama gaarin berri oo kale uu iska bilaabaa sii xidhiiriyey ama wuxuuba sii bilaababa tobankii tobankii hore oo shacbaan ayuu sii bilaabay bisha inta ka dhiman ayuu rabaa inuu soomo oo kaasiba sow daciifi maayo haddii lagu cileeyey waa daciifiyo shan iyo tobanka dambe haddii laga bilaabo qofkii soomkii waajibkaayu ka daciifi haddee shan iyo tobanka horeba hadduu la soo xidhiiriyo waa la baneeyey oo shareecadu way bannayso culimmadu markaa waxay leeyihiin shan iyo tobanka hore hadduu la soo xidhiiriyo ilaa shan iyo tobanka dambe uu soomayo taas yacni waxa shareecadu u bannaysay waxaa weeye qofkii wuxuu yeelanaa tacawud cala asiyaam soomkii uu ka caado dhigtay hadduu soomku muddo iska wado qofku caadi u noqona markaa kama daciifayo walidaalika qofku bishii rajab xataa hadduu ka soo bilaabo rajabkii iyo shacbaankii iyo ramadaankii uu isu xidhiiriyo awooduba ka heliyo soomkii caadi u ka dhigana dabiiciyu markaa u noqon laakiin ninka shan iyo tobanka ee shacbaanka la kowsaday oo shan iyo tobanka dambe keliya ka bilaabay soomkii waa ku cuscusubya waa ku cuscusub yahayo waxa weeye waa sii daciifay ninkii laakiin hore u soo socday oo hore soomka u soo watay xoogaa tacawuduu heli waa ka caado yeelanaa soomkiiyo awooduu heli aw yasuumahu ama niska dambe lisababin liajli sabab ama sabab darteed inuu niska dambe u soomo maahane haddii shan iyo tobanka dambe shacbaan aada sabab u soomaysid way bannaan tahay sababta maxaa ka mid a ka qadaa'in oo qadaa lagu lahaa qada ahaan aad u soomi wa muwaafaqati caadatin caado waafaqday oo kale isniintai khamiistuu soomi jiray isniintii khamiistayaa shan iyo tobankii dambe soo dhex gashay waa soomi karaa falaa yaxrumu xaaraan ma aha bal yejibu aw yusannu waaba waajibba ama waa sunno markay waajib noqonayso haddii qada lagugu leeyahy qada haddii lagu leeyaha shan iyo tobanka dambe inaad qadihii iska guddo dee waa waajib haddii soom caado ku ahayood soo wadi jirtay oo khamiista iyo isniintii shan iyo tobanka dambe shacbaanka ay kaa gashana iyaduna hadda waaba sunno sunnadii aad wadan jirtay athaaliثu kan saddexaad almakruuhu kuwan markaa waxaa laga soo reebay niska haaniga ee shacbaanka ayaa masaa'ilkan laga soo reebay ilaa lisababin iyo waxaa kaloo laga soo reebay sawmu yowmi shaki bilaa sabab isagana waa la diiday laakiin kuwii hore bilaa sabab iyo bikayri sabab iyo maca sabab iyo isla mid wey kuwii hore lamaba la soomi karaba maalan ciidaha oo kale ciidihii qadaadan soomi karin nadaraadan soomi karin sunnaadan soomi karin waajibaadan soomi kuwaas wax laga soo reebayo maba jiraan ciid bataatan ba lama soomi karo bataatan ayaamu tashriiq waa sidoo kale ayaamu tashriiq haddaad tidha xataa isniin iyo khamiisa iigu soo aaday iyo ma jirto bilaa sabab lama soomi karo laakiin kuwan wax laga soo reebayo waxaa weeye yowmu shaki waa la soomi karaa haddii sabab uu jiro sabab hadduu jiro qada oo kale sawmu nisfi الthaani min shacbaan waa la soomi karaa hadduu sabab jiro kuwan dambe wey athaaliثu nooca saddexaad almakruuh waa soom la nacay oo karaahiye ah soom karaahiye ahoo sharcigu uu karaahiye ka dhigayo wadaalika ka ifraadi yowmi اljumucati maalinta jumcaha gooniyeeliddeedii oo kale halkaa maalin lagu beego soom sabtigiina ma soomaysid khamiistii oo jumcada ka horraysana ma adan soo soomin jumcada bisaad ku aadine soomkii karaahiyagu fayukrahu ifraadu sawmihi lianlaa yadcufa fii yowmiha can alqiyaam biwadaa'ifiha oo waxaad marka wadiifooyinkii sunnooyinkii laga rabay iyo cibaadadii maalinta jumcaha lagaa rabay inaad ku dadaasho ayaad ka daciifi maalintaa jumcaha keligeed haddaad tidhaha waan soomi ama haddii soomka aad soo wadatay dee markaas tacawud aad hesho waad ka caado dhigatay tacawud aad noqotay aw isabti ama sabtigii oo lagu gooni yeelo soomkii karaahiyow axaddana kuma deraysid jumcihiina sooma soomin sabti bisaad ku beegi maalintaa sabtiga ayaad soomi waa karaahiyo iyadana maxaa yeele waxa wey waa dhaqankii yahuudda yahuuddaa la rabaa in la khilaafo yahuudda waxa weye sabtigaa bisay soomaan iyagu sabtiga bis ayay soomaan oo nabigu waa nahiyey sala allahu calayh wasalam oo yahuudda ha ku waafaqin inuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam soomka sabtiga awil axaddi ama maalinta axadahoo lagu kali yeelo bisiyaamin soom lagu gooni yeelo axaddana waa sidoo kale axadda keliya in soomka aada la fiirsato karaahiyo wey maxaa iyagana waxaa lagu khilaafi qolada kirishtanka oo nasaarada qolada nasaarada iyagana waxay soomaan maalintaa axada oo keli ah axaddaasay ku aadiyaan marka dhaqankii gaalada ayaa la doonaya in la khilaafo wa siyaami dahri sanadka dhan soomkiisii ayaa isagana la nici oo karaahiye ah liman shaksigaa loo niciyo karaahiye ay u tahay shaksigaasoo khaafa dararan dhib ka cabsaday aw fawta xaqin ama xaq ka tegitaankiisii ka cabsaday sanadka dhan in soom la xidhiiriyo maalmaha ciidaha iyo ayaamu tashriiqa iyo kuwaas de waa xaaraan layskuma haysto laakiin waxaa loola jeedaa maalmaha ciidaha iyo amutashriiqa iyo mushakiga maahane sanadka inta kaleu soomi sanadkii oo dhan waa iska soomaya karaahiyo wey karaahiyo wey laakiin goorma liman khaafa dararan waa qofkii ka baqayo dhib inuu soo gaaro oo dhib soo gaaro waxaa weeye yacni tabartiyaa ka baaba'ayso tabartiyaa ka baaba'ayso indhihii inay ka daciifaan uu ka baqsi oo wax arki waayaba dhiig la'aan inay ku dhacdo ayuu ka baqay oo salaadihii waajibkaa xataa uu aadi waayo tukan waayo cilmigii waajibkaa inuu baran waayo ayuu ka baqay dhiglaan intay ku dhacday oo daciifay qofkaasoo kale karaahiyow amaa qofkii dhiglaan iyo aan ka baqaynin tabardarre iyo way bannaan taha sanadka dhan inuu iska xidhiiriyo sanadka dhan inuu xidhiiriyo maxaa yeele dad badan ee asxaabta nebiga ka mida sala allahu alayh wasalam ayaa sanadka dhan soomi jiray sida jaabir ibni cabdillaahi alansaari iyo umunaa caaisha caaisha way soomi jirtay siyaamu dahri dadka waday ka mid ahayd jaabir ibni cabdillahi alansaari wuxuu ka mid ahaa dadka sanadka dhan soomi jiray ayuu ka mid ahaa marka dadkaasi waxaa weeye dad markaa ka baqayay dhibaato ma ahayn qofka hadduu dhiig la'aan iyo uu ka baqayo karaahiyow aw fawta xaqin ama wuxuu ka baqi xaq waajiba xaq waajiba inuu ka tago ayuu ka tegi markaa xaqi waajibka maxaa ka mid a aw manduub ka salaati duxaa wataraawiix wagayrihimaa min annawaafil salaatu duxadii inuu tukan waayuu ka baqay taraawiixdii inuu tukan waayuu ka baqay qiyaamu leylkii habeenkii inuu soo kici waayo intuu daciifo ayuu ka baqay xuquuqdaasuu ka baqay alraabicu midka afaraad nooca afaraad ee soom ka mid a soomu tadawuc waa soomkii sunnada ahaa soom sunno ah ayaa jira oo qofku hadduu soomo ajir badan uu ka helayo wa huwa soomka tadawuca soomu carafa waa soomka carafa wey markii yacnii bisha dilxija ay tahay sagaal bisha dilxija markay sagaal tahay ayaa waxaa la yidhaha soomu carafa maalintaas sagaalaad in la soomo nabigu waa sunneeyey sala allahu calayh wasalam laakiin yaa loo sunnaynaa ligayri alxaaji yusannu waa loo sunneeyaa soomu yowma carafa ligayri alxaaji xaajiga qofkii aan ahayn ayaa loo sunneeyaa xaajiga hayrkiisaa loo sunneeya amaa qofka xaajiga ah maalinta sagaalaad oo carafo la taagan laha xujadu xujaydu waxaa weeye maalinta sagaalaad waxay taagan yihiin carafa carafay taagan yihiin carafo maadaama ay taagan yihiin ayaga waxaa loo sunneeyaa inay iska afuraan sida nebiguba u afurnaa jiray sala allahu alayh wasalam nebiga xajkii xajatulwadaac maalintii sagaalaad ma uusan soomanayn nebigu sala allahu alayh wasalam liannahu xaajiyuu ahay xaajiyuu ahay nebigu sala allahu alayh wasalam xaajiga marka isaga looma sunneeyo yowmu carafa inuu soomo laakiin dadka aan xujayda ahayn dadka aan xujayda ahayn waxaa loo sunneeyaa yowmu carafa inay soomaan ajir badan ayuuna ku sheegay nebigeenu sala allahu calayh wasalam xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay yukafiru sanata almaadiya waalbaaqiya uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam yukafir asanata almaadiya waalbaaqiya sanadkii kaa soo tegey iyo sanadka soo socda labadaas sanaa lagugu dembi dhaafaa uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam waa hal maalin ilaahay deeqsi weye subxaanahu wa tacaala intuu hal maalin ilaahay ku bixinayo laba sano ayuu ilaahay kuugu dembi dhaafay halkaa maalinood soomaysid wa soomu caashuraa caashuro soomkeediina waa la sunneeya waa caashuraa ulmuxaramaa loola jeeda wa taasuuca taasuuca soomkeediina waa la sunneeya taasuuca ulmuxaram wey oo muxaram waa bisha aan u naqaano zaka bisha zaka aan u naqaano carabigana lagu yidhaaho muxaram bishaa zaka aan u naqaano maalinta ay sagaalka tahay iyo maalinta ay tobanka tahay waxaa la yidhaha taasuuca iyo caashuraa labadaas maalmood in la soomo iyadana waa la sunneeyaa waalxaadi cashara iyo maalinta kow iyo tobnaad caashuuradaas iyo taasuucadaas iyo xaadi casharadaasoo min almuxarami saddexdooda bisha muxarama ka mida waa bisha sakada aan u naqaan bisha saka sagaalkeeda tobankeeda kow iyo tobankeeda saddexdaas maalmood in la soomo sunnawo maxaa yeele soomu caashuraa nabiga sala allahu calayh wasalam xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay yukafiru sanata almaadiya sowmu yaamu caashuraa yukafiru sanata almaadiya sanadkii aada soo dhaaftay ayaa lagugu dembi dhaafaa uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam sowmu caashuraa taasuucadana maalinta sagaalaad ee bisha muxaram ay sagaal tahay nebigu sala allahu calayh wasalama waa tamaniyey oo wuxuu yidhi lain baqiitu ilaa qaabilin la asuumanna taasica sanadka soo socda haddaan gaaro maalinta sagaalaad ee bisha muxaram ay sagaal tahay waan soomi doonaa hu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam waan soomi doonaa hu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam wa soomu sitin lix soomkeedii wey lixdaasoo min shawaalin bisha shawaal ka mid a waa lixdaan u naqaano lixda wadaca lixda wadaca lixdaan u naqaano wey lixdaas in la soomo waa sunno nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu sheegay qofkii ramadaan sooma wa atbacahu sittan min shawaal kaana ka siyaami dahri qofkii bisha ramadaan soo sooma lixda shawaalkana raacsiiya sanad dhan isagoo soomay ajirkeedaa loo qoriyu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka waa lix maalmood oo hal sano oo dhan adigoo soomay ajirkeedii lagu qoraayo wa yusanu waxaa la sunneeyaa tawaaliiha tawaali sita lixdaa maalmood xidhiirintoodii ayaa la sunneeyaahoo bilciiddi maalinta ciidda in lala xidhiiriyo ayaa fiican oo la sunneeyaa maalinta ciidda maalinta ku xigtaba bilow maalinta ciidda maalinta ku xigta in la bilaabo ayaa sunno ah haddaad laba maalmood ama shan maalmood kabacdi aad bilowdana ajirkii waad heli laakiin waxaa kaa ajir badan qofkii maalintii ciidda la xidhiiriyo maalinta ku xiga hore ka bilaabay wa sawmu alayaami maalmaha soomkoodiina waa la sunneeyaa maalmahaasoo albiidi cadcad dee maalin oo dhan waaba iska caddahaye waxaa loola jeedaa habeennada dayaxa ah maalmahoodii saas weeye cibaaradu wa sawmu layaali alayaam ayaa loola jeedaa mar mudaafaa meesha ka xadfan wa sawmu layaali alayaam maalmaha habeennadoodii habeennadaasoo albiidi ee cadcad habeennada dayaxa ah in la soomo maalmahooda sunno wey wa hiya maalmahaas oo habeennadooda ay dayaxa yihiin aلثالثة caشhaرة waa maalinta saddexiyo tobnaad والرaaبica caشhaرة maalinta toban afraad والkhaamisa caشhaرة iyo maalinta شhan iyo tobnaad saddexdaas maalmood oo min kuli شhahrin bil kasta ah bil kasta habeenada dayaxa ah maalmahooda in la soomo sunnaw waa saddexiyo tobnaad afariyo tobnaad شhan iyo tobnaad ilaa xadiiskii wuxuu ahaa imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayay min xadiidi abi darin xadiiskii abi dari alkhifaari awsaanii xabiibii bihalaaثin wuxuu yidhi nabigu wuxuu igala dardaarmay salى اllahu عalayh wasalam saddex arrimood lan adacahunna maa cishtu inta aan noolahayna ma ka tegayo yidhi abi dar wuxuu yidhi intaan noolahay saddexdaas arrimoodoo nabigu igala dardaarmay salى اllahu عalيه wasalam ma ka tegayo yidhi bisiyaami halaaثati ayaam min kulli shahrin bil kasta saddex maalmood inaan ka soomo nabigaa igala dardaarmay sala allahu alayh wasalam mana ka tegayo wa salaati duxaa salaatu duxadana nabigaa igala dardaarmay sala allahu alayh wasalam isagana ma ka tegayo wa bian laa anaama xataa uutira ilaa watarka aan ka tukado inaanan seexan nabigaa igala dardaarmay sala allahu alayh wasalam mana ka tegayo wala ayaami maalmihii soomkoodana waa la sunneeya maalmahaasoo asuudi ee madmadoobaa iyadana waxaa ka xadfan mudaaf walayaali alayaama loola jeeda maalmaha habeenadoodii habeenadaasoo asuudi ee madmadow habeenada way waxa mugdiga ah maalin weligeed waa iska caddiin habeenada mugdiga ah maalmahooda ayaa la soomi saasaa loola jeeda habeenada mugdiga ah maxaa loola jeeda wahiya habeenadaas mugdiga ah waa habeenada mugdigu uu zaa'id yahay oo markaa bishuba aysan soo baxaynin bishuba aysan soo baxaynin wahiya habeenadaa mugdiga ah althaaminu waalcishruun waa maalinta labaatan iyo siddeedaad iyo wataaliyaahu iyo labada maalmood oo la xidhiira bil kasta siddeed iyo labaatanka sagaal iyo labaatanka iyo soddonka intaasna in la soomo nabigu wuu sunneeyey sala allahu calayh wasalam faa'idatun haadihi tani faa'idatun faa'idow laa yushtaradu lama shardiyo fii sawmi tadawuci soomka sunnadaa laguma shardiyo tabyiitu niyati niyada in la bariisiiyo habeenkii habeenkii in niyada la bariisiiyo bariisin maxaa loola jeedaa yacni habeenkii inaad soo niyeysato shardi ma aha soomku hadduuba sunno yahay habeenkii inaad niyeysato shardi ma aha walaa tacyiinuhaa tacyiinu niya niyada in la cayino oo la magacaabana iyadana shardi ma aha soom mudlaqa inaad soomayso berri haddaad iska niyeysato waa kuu saxiix ee inaad cayinto oo tiraahid markaa soomka aan soomayo waa soomkii carafa waa ayaamu lbiid waa ayaami suud inaad sidaa u cayintona shardi ma aha habeenkii inaad soo niyeysatana shardi ma aha bal waxaa isaga filan waagu markuu beriyo intaan duhurka la gaarin qabla zawaal duhurka intaan la gaarin haddaad iska niyeysato inaad berri soomayso inaad yacni maanta soomayso duhurkii lama gaarin subaxiyaa la joogaa subaxa hore ayaad waxaad niyeysatay saaka inaad iska soomto wax mufdira laakiin waxaa shardiga oo soomka kaa buriyaa inaadan samaynin subaxaas wax mufdira oo soomka buriya inaadan samaynin waa shardi subax iyadoo la joogaad waxaad leedahay waxaan niyeystay saaka inaan iska soomo maxaa yeelay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam xadiiska imaam muslim iyo keyrkii ay warinayeen guryihiisuu imanayay nebiga sala allahu calayhi wasalam guriga caaisho ayuu imanayay markaasuu nebiga sala allahu calayh wasalam wuxuu dhehayay hal cindakum shay saaka wax ma lahayaa wax la cuno guriga ma yaalaan ayuu dhehayay nebiga sala allahu calayh wasalam haddii nabiga la yidhaha sala allahu alayh wasalam saaka guriga wax ma la yaallaan nebiga sala allahu alayh wasalam wuxuu dhihi jiray idan asoomo soomaan iska niyeysanaha u dhihi jiray waana subxi markuu niyeysanayo nebiga sala allahu alayh wasalam subxiyaa la joogaa haddii wax la cuno guriga aadnaan haynin waa iska soomaah u dhihi jiray nebiga sala allahu alayh wasalam marka xadiiskaasa wuxuu deliil u yahay in subxii layska niyeysan karo soomku hadduu yahay soom sunno ah waman talabasa qofkii dhex galay bisawmi tadawuci soomkii sunnada ahaa qofkii dhex galay falahu qofkaas wuxuu iska leeyahay itmaamuhu itmaamu soom soomkaa dhammaystirkiisa waa leeyahay walahu wuxuu kaluu shaksigu iska leeyahay qadcuhu soomka gooyntiisana waa leeyahay labadaba sharcigu waa u banneeyey hadduu gooyana walaa qadaa'a calayh shaksigaa dushiisa qado maaha lianna waa sunno ewelba sunno iska aha ulajeeddada masaladan sheekh uu kala jeeda waxaa weeye maalan waad soomta adigoo iska soomaneedoo carafo oo kale soomkii carafa adigoo iska soomanaa waxaa kugu soo dhacay inaad iska quraacato ama iska qadayso ayaa kugu soo dhacday waad samayn kartaa ewelba waajib ma ahayn waxaa kaloo kuu bannaan soomkaaga inaad iska dhammaystirato leannahu xadiiskii wuxuu ahaa assaa'imu almutadawic qofka sooman oo tadawuca samaynaya amiiru nafsihi naftiisa asagaa amiir u ahuu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam in shaaa saama wa in shaaa aftara hadduu doonana soomkiisa waa wadan karaa hadduu doonana wuu afuri karaa uu yidhi nebigu sala allahu calayh wasalam allah subxaana watacaala